sida ku qoran warmurtiyeedkan waxaa heshiiskaasi laga gaaray qaabka loo soo xulayo waxaa heshiiskaasi laga gaaray qaabka loo soo xulayo xubnaha baarlamaanka ka imaanaya beelaha degasool sanaag iyo cayn ay sheegeen in markii hore saxiixayaasha rodmabku ay isku afgaran waayeen cabdikariin xasan jaamac wasiirkii hore warfaafinta ee dowladda kumeel gaarka ahee soomaaliya oo magaciisa lagu qoray warmurtiyeedka ayaa v o eda wuxuu u sheegay in magaciisa laga been abuuray oo aanu wax shaqula ku lahayn heshiiska laga gaaray arrinkaasi isagoo sheegay in mid ka mid a saxiixayaashu ay shirkaasi ka soo saareen sahre cidla nuur ayaa khadka taleefoonka ee magaalada nairobi kula xiriirtay waxayna weydiisay waxa uu kala socdo warmurtiyeedkan ka soo baxay saxiixayaasha rodmabka waa mahadsantahay walaalay hadalkaas waxbaa ka khaldan midda koowaad anigu ma lihi xaq aan kusoo magacaabo dad ama idhaaho meeshaasaa laga soo magacaabaya hawshaas anigu oday dhaqameedna ma ihi mas-uul kalena ma ihi oo hawshaas loo xilsaaray arrinkani sida uu ku yimid waxay ahayd in madaxweyne farole oo la shirayey saxiixayaashii kale uu isagu miiska soo saaray wax beel ka yimid iyo wax laba nin oo isku beel ka heshiiyeen ma ahayn madaxweyne farole ayaa miiska keenay oo yidhi beesha dhulbahante odayaasha ugu jira boqol iyo shan iyo soddonka oday ee afarta ah in laba laga saaro laba kalena isagu uu la yimaado laba oo dad magacyadooda uu sheegay o xildhibaanada ay leeyihiin beesha oo sideed ahna in afar isaga uu soo magacaawdo afarna ay beeshu soo magacaabato saxiixayaashii meesha fadhiyeyna intoodii badnayd way ku waafaqeen arrinkaas ma ahayn wax beel ka yimid iyo wax anigu aan go-aamin karay ama aan awood ulaha aan go-aamiyo shirkana waa la iga soo saaray oo farole ayaa iga soo saaray nin hadal kulena ma aanan ahayn nin go-aan kulena ma aanan ahayn labadii maalmoodee dambena shirka waan ka maqnaa oo farole ayaa iga soo saaray ninkaasi ma joogi karo waan gartay marka cabdikariim bal waynu usoo noqon doonaa sababahaasi shirka lagaaga saaray hase ahaatee ee maxaa war murtiyeedkan soo baxay magacaaga ku qoray haddii aanad shirkaasina ka qaybgelin isla markaasina aanad wax saxeixa ku lahayn horta wax aan saxiixay ma jirto oo hadday jirto meesha ciddii dee odhanaysaa waa inay keentaa waxaa jiray afar qof oo markii aan sida aan kuu sheegay farol uu miiska soo saaray in afar xildhibaan iyo laba oday uu qaadanayo ayaa soo jeedin waxaa timid ahayd war intaan taas la go-aamin armaa la fiiriyaa in xal kaleeto imaan karo afar qof oo meesha lagu sheegay ayaa layidhi ka hadla arrinkan oo wax keena ra'yiga waxaan soo jeedinay in dadka la isu keeno oo labada nine uu farole sheegayay ay ku biiraan odayaashii dhaqanka ahaa ee soo jireenka ahaa ee beeshani ay lahayd oo xamar jooga lagana talageliyo xubnaha la magacaabaya qaarkood tii lama qaadan waxaa la qaatay in farole uu isagu soo magacowdo saddex qof waana waxa magaca loo qaatay in qolkiio nalaga saaray iyo hawshii oo meelay ku dambeysay aanan ogeyn in la yidhaaho way joogeen maalintii hore oo go-aan bay wax ka qaateen oo shirka ka qaybgalayaashiisay ahaayeen waana wax lagu xumaynayo magaca iyaga ee aan ahayn wax jira marka maxaa lagaaga soo saaray shirka aad tilmaantay in madaxweynaha puntland cabdiraxmaan farole uu kaa soo saaray ma garanayo runtii waa su-aal isaga in la weydiiyo u baahan sababtoo ah waxaa muhiima in hoosta laga xariiqo in meel walba ay ku taalo heshiisyadii adisababa lagu soo galay brotocolladii qornaa cidda keliya ee loo ogol yahay in ay soo xusho xildhibaanada waxa weeyaan odayaasha dhaqan ee soo jireenka ah halkanna waxaa ka muuqata in nin siyaasiya oo beesha qudheedaba aan ka dhalana beel kale ka yimid uu ku afduubayo oo ku billaqaysanaya xildhibaano beel kale leedahay isagoo isticmaalaya awoodiisa ah inuu yahay xubin kamid a saxiixayaasha marka ayaa kale shirka ku jiray marka laga reebo madaxweynaha puntland waxaa ku jiray saxiixayaasha intoodii kale oo madaxweynuhu uusan ku jirin marka ma dalab qof ka mida saxiixayaashu soo jeediyey ayaa shirka lagaaga saaray qolyihii kale maxay kaga jawaabeen arrintaasi ha hey dalab uu soo jeediyey cabdiraxmaan farole ayaa shirka laiga saaray wax kaloo cid kaloo ka hadashani ma ayan jirin markaa madaxweynaha waxaa la sheegay lafahaantiisu inuu ka cadhooday shirkaasi oo uu ka baxay islamarkaana uu tegay magaalada muqdisho dib ugu laabtay maxaa keenay arrinkaasi runtii kama warqabo in xurguftaas ay ay arrinkaas inay ku shaqo lahayd xurguftaas waxaan ka warqabaa in shirka waktigii la qaban lahaa ay kasoo daaheen rag kamida raggii iman lahaa muddo dheerna kasoo daaheen isaguna uu qorshihiisu ahaa sidaan fahmay madaxweynuhu inuu shirka intuu bilaabo muddo kadib uu ka tago oo oo dayuuradiisiiba u joogtay laakiin markii nimankii soona daaheen shirkiina soo geli waayeen markay yimaadeen meesha inuu go-aansaday inuu inuu dayuuradiisii aado laakiin wax hadalku ma furmin oo arrimahani waktigay dhaceen maaha waktiga uu joogay madaxweynuhu beel walbana ama xal baa loo raadiyaa ama odayaasha dhaqanka xaliya ama guddiga arbitrationka loo geeyaa maxaa keenay in beeshan keligeed wixii khuseeya la keeno oo saxiixayaashu ay go-aan ka gaaraan waa waxaan meel kale ka dhicin marka maxaad u malaynaysaa inay taasi kalifayso waxaan umalaynaya inay dhibaato keenayso oo mashaakil aan loo baahnayn ay kusoo kordhinayso habsami socodkii hawshan waktigeediina uu gabagaba yahay dee dadkii ku adkaystay soo qoray baana laga doonaya inay xal u keenaan miyaanay lahayn beeshan hadda muranku ka taagan yahay cidda soo magacaabaysa xildhibaanadoodu miyaanay u joogin garaado iyo suldaano odayaasha dhaqanka u matelaya oo ka tirsan ergooyinka odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed ee muqdisho maalberyaha u dambeeyaba ku sugnaa aada iyo aad waa ku dhan yihiin muqdishoay joogaan way leeyihiin odayaal soo jireena oo taariikh dheer leh oo xataa farol uusan diidanayn inay yihiin odayaashii dhaqanka ee beeshaasi lahayd laakiin odayaashaasi way jiraan wayna joogaan wayna shaqaynayaan marka iyaga ilaa hadda miyaad ka war haysaa go-aanka ay ka qaateen ama mawqifka ay arrintan ka istaageen odayaashaasi mawqifkooda doraad bay soo gudbiyeen waana loo qeybiyey saxiixayaasha oo ahaa in faragelinta laga daayo sidii laysku ogaana loo daayo odayaasha dhaqanka ee soo jireenka ah ee aan shaki ku jirin inay odayaashii dhaqanka hay saxa yihiin hawshaas nin kaleetana uusan soo faragelin cabdikariin xasan jaamac wasiirkii hore warfaafinta dowladda ku meelgaarka ahee soomaaliya oo u warramaya sahre ciidle nuur